daraasad uu baahiyey macadka c t c ee taabacsan kulliyadda milatariga maraykanka ee westbont ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay ku jirta xaalad kala guur ah mustaqbalka ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkana uu yahay mid aan xaalad fadhisa ku jirin taas beddelkeedana ay kordhaysa awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab daraasaddan oo ciwaan looga dhigay soomaaliya waxay wajahaysaa xaalad kala guur ah oo kale ah xag jirka sii xoogaysanaya siyaasadda kala go-an iyo mustaqbalka aan la hubin ee howlgalka awsom ayaa shaaca ka qaaday xaaladda hubanti la-aanta ah ee ay wajahayso dowladda federaalka kadib saddex sano oo laga jooga markii dowladda federaalka ay ku dhawaaqday dagaalka dhan ah al-shabaab weli mashaadka amni ee soomaaliya waa mid aan xasiloonayn waxaa dib u soo muuqday awoodda al-shabaab wada shaqaynta ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadana waa mid kooban mustaqbalka howlgalka owsomna waa mid aan la hubin dhammaan arrimahan waxaa riixaya khilaafka siyaasadeed waddan kala qaybsan daalka deeqbixiyayaasha iyo culeysyada howlgelinta ayay leedahay warbixinta uu daabacay machadka taabacsan kulliyadda milatariga maraykanka ee westbont daraasada oo sii socota waxa ay soo hadal qaaday weerarkii lala beegsaday kolanyo uu la socday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud kaasoo ka dhacay magaalada muqdisho waxa ayna weerarkaasi ku tilmaamtay mid ka mida weeraradii sii xoojiyey walaaca laga qaba xaaladda soomaaliya bannaankana soo dhigay korarka awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay warbixintu ku tilmaamtay inay tahay mid ka mida faracyada ugu najaaxa badan ee alqaacida maarso siddeed iyo tobankeedii laba kun shan iyo labaatan qarax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho bartilmaameedkuna waxa uu ahaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka al-shabaab ayaa diyaariyey weerarka waxaana lagu tilmaamaa inay tahay mid ka mid a faracyada ugu guusha badan ee hoostaga ururweynaha alqaacida madaxweynuhu waa uu ka badbaaday weerarka balse waxa uu ahaa weerarkii ugu dhiigdaadashada badnaa ee bidhihii lasoo dhaafay ka dhacay muqdisho bannaankana soo dhigay walaaca ay muujinayaan falanqeeyayaasha ee la xidhiidha in al-shabaab ay dib isku soo abaabuleen kuna soo siqayaan magaalada caasimadda ah taasoo muqdisho ka dhigaysa mid aan amni ahayn ayay leedahay daraasadan cusub ee uu soo saaray machadka taabacsan kulliyadda milatariga maraykanka ee westbont marka laga yimaado korarka awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ay warbixintu shaaca ka qaaday waxaa barbar socda hubanti la-aan ka taagan ciidamada shisheeye ee soomaaliya ku sugan kuwaas oo aan loo haynin maalgelin sugan sida ay warbixintu tilmaamayso dulduleelada amni ee muuqda ayayna c t c tilmaamaysaa inay ka faa'iidaysanaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab daraasaddu waxay dib ugu laabanaysaa maalmihii ka dambeeyey dib u doorashadii xasan sheekh maxamuud iyadoo tilmaamaysa in rajo laga qabay guluf dagaaleedkii ay ku dhawaaqday dowladda federaalka ee ay hawada ka taageerayeen maraykanka iyo turkiga ciidamada dowladda federaalkana ay muddo kooban kula wareegeen dhul ballaaran oo ka tirsan gobollada hiiraan iyo galgaduud laakiin weeraradii cuslaa ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay daraasaddu tilmaamaysaa inay horseedeen dib u dhac soo wajahay ciidamada dowladda federaalka iyo inuu hoos u dhaco hadalhayntii howlgalka iyadoo uu meesha ka baxay wejigii labaad ee loogu yeeray libaaxa madow mid ka mid a weeraradii waaweynaa ee daraasadda soo hadal qaaday waa dagaalkii cusla ee coosweyne kaasoo ay ku tilmaamtay inuu ahaa mid ku qasbay ciidamada dowladda federaalka inay dib u gurasho ka sameeyaan furimaha dagaalka marka laga yimaado guutooyinka ka tirsan ciidamada ee lagu laayay weerarkaas sida ay tilmaamayso c t c bilowgii sannadka laba kun shan iyo labaatan waxaa muuqatay in weerarkii ka dhanka ahaa ee al-shabaab uu gaaray albaab xiran ramadaan ka hor oo ku beegneed februari waxa ay al-shabaab dib u bilaabeen inay soo muuqdaan iyagoo soo qaaday weeraro si gaar ah u bartilmaameedsanayay gobolka shabeellaha dhexe ujeeddadooduna waxay ahayd inay dib u soo ceshtaan dhulkii horey looga qabsaday bartamihii maarse ee sanadkan waxay sidoo kale al-shabaab dib ula wareegeen deegaano horey looga qabsaday oo ku yaala shabeellaha hoose ayay leedahay daraasadda uu baahiyey markaska c t c ee taabacsan kulliyadda maraykanka ee westbont waxay sidoo kale daraasaddu soo hadal qaaday weerarada duqaymaha ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen saldhigyo ciidan oo ku yaala afgooye iyo magaalada muqdisho weerarkii lagu beegsaday xasan sheekh ayaase ahaa weerarkii ugu sarreeyey xagga abaabulka iyo diyaarinta ay fulisay al-shabaab ayay sii raaciyeen khubarada amni ee qoray daraasaddan marka laga hadlaya xaaladda hubanti la-aanta ah ee haysata ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya waxay daraasaddu tilmaamaysaa inay tahay caqabad la xidhiirta xagga maalgelinta iyadoo dowladihii reer galbeedka ee maaliyad ahaan taakuleynayay ciidankan ay rajabeel ka muujinayaan waxtarka howlgalka xilli ay sii kordhayaan xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee ka jira dunida sida ay daraasadu tilmaamayso iyadoo daraasadu ka hadlaysa walwalka la soo darsay dowladda federaalka ee la xiriira suurtagalnimada in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayay tilmaamtay in al-shabaab ay tahay jamaaca ku guulaysatay inay kasoo gudubto xaalada adagoo soo wajahay iyadoo adeegsanaysa asaaliib dagaaleed sugan ayayna tilmaamtay in labaatankii sane ee lasoo dhaafay qeyb weyn ka ahayd mashhadka soomaaliya weerarada shabeellaha hoose iyo duleedyada muqdisho iyo gudaheeda ka fulinaysa al-shabaab keliya kama mashquulin dowladda federaalka dhanka gobolka shabeellaha dhexe balse waxa ay abuurtay xaalad walbahaar ah heer warbaahinta iyo bulshada ay isla dhex mareen suurtagalnimada in muqdisho ay gasho gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay leedahay daraasada uu baahiyey markaska c t c ee taabacsan kuliyadda milatariga maraykanka daraasadan cusub ee ay baahisay xarunta c t c ee taabacsan kuliyadda milatariga maraykanka ee westbont ayaa ku dabafeelaysa silsilada warbixinno maqaalaad iyo daraasaad waayadii lasoo dhaafay ay baahinayeen xarumo iyo warbaahino ku yaala gobolka wadamada carabta iyo reer galbeedka kuwaasoo isku raacay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay lasoo baxday awood xoogan suuragalna ay tahay inay muqdisho la wareegto haddii xaalka cakiran ee dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye uu sidaan sii ahaado